agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane ayaa magaalada kismaayo ka daafuray shirka wadatashiga dadweynaha ee ku saabsan daadejinta iyo baahinta awoodaha dowliga iyo sidoo kale maamul wanaagga kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka jubbada hoose iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa kulanka si wadajira uga hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka jubbada hoose iyagoona kulanka soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha guud iyo agaasimo waaxyada qeybada kala duwan dadaalka iyo juhdiga ay gelinayaan in bulshadu mar walba danahooda iyo danta dalka ama dowlad goboleedka sida loogu shaqayn lahaa la daadejiyo maamulka ay dadaal u gelinayaan aada iyo aad baan ugu faraxsanahay maamulka la doorto iyo kan magacaabista ah iyo mid kalaa jiro oo asagana xoog meel ku qabsado saddexdaa qaybood baa maamulka loo kala qaadaa maamul la-aanta waxay dhaantaa mid xoog meel ku haysto midka xoogga meel ku haystana waxaa kasii fiican oo ka dowladaysan midka magacaabidda midka la magacaabay naftirkiisana maamul rasmi a maaha waxaa laga yaabaa mas-uuliyiinta in ay magac u yar qurxiyaan kii xoogi dad ku haysto wax yar dhaama laakiin waa la mid waxba kama kama kala duwan maamulka rasmiga ah oo adduunka laga yaqaan oo aada mar walba maqlaysaan deeqbixiyaasha iyo dadka daneeya maamul wanaagga way caawinayaanoo waxbay ku bixinayaan waa midka codka bulshada ku yimi maamulka rasmiga ah kaa weye wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii daadejinaysa horumarka bulshada in ay maaragtay gacmahooda ay ku goostaan wixii ay xaq u lahaayeen runtii muddo dheer baa hadda saddex iyo dhowr iyo toban sano ayaa lasoo magacaabahayay maamulka heerarkiisa kala duwan ilaa tuulo iyo ilaa ninka ugu sarreeya ee heerka wasiirada iyo degmooyinka marka sidaa darteed hadda waxa weeyaan waxaa aada loo dadejinayaa ama loo maaragtay horumarinayaa in ay bulshada iyadu ay wax doorato ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland mudane cabdiwaaxid maxamed dhaqane ayaa si rasmi a u daahfura shirka oo ay ka mid yihiin wacyigelinta bulshada in laga hortago khilaafyada iyo maaragta ay xasaradaha ka dhalan kara bulshada dhexdeeda oo aysan jirin buuq iyo colaado in daris wanaagga lagu noolaado miyiga iyo magaaladaba waxaa kale oo wasaaraddu ay qeyb ka tahay nidaamka amniga ah oo in amniga aada loo ilaaliyo iyo xasiloonida waxaas oo dhan ayaa ka mid ah waxyaalaha ay wasaaraddu ka shaqeyso marka gebi ahaan kulamada noocan oo kaleeta ah waxa weeye waa wacyigelin dadku ay ogaadaan sida dowladda ay u shaqeyso heerarka kala duwanee dowladdu ay leedahay iyo in lagu wada noolaado daris wanaag iyo khilaaf la-aan in lagu wada noolaado sababtoo ah amniga aada iyo aada buu muhiim u yahay bulshadu inay wada jirto oo qabiilka iyo qabyaaladda iyo waxyaalaha maarta xagjirnimada ahee keeni karaa isna ceebka iyo waxaas oo dhan ayaa la rabaa in laga fogaado